إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah weerar qarax ah ayaa lagu beegsaday fariisin ciidamada dowladda federaalku ku leeyihiin degmada kaaxda ee magaalada muqdisho ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fariisin askarta jubbaland ku leeyihiin deegaan hoostaga magaalada kismaayo falal naxdin leh ayaa ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo qardho kadib markii waalidiin ay carruurtooda dileen duuro socotay muddo saddex maalin ah ayaa maamulka islaamiga ah ee degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan u qabtay ragga ku dhaqan degmadaas haweenka ku nool deegaana hoostaga degmada qansax dheere ee wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa mujaahidiinta ku wareejiyey hadiyado kala duwan in ka badan boqol ruux ayaa ku dhintay daadad xooggan oo ku fatahay dalka ruwanda إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faah-faahsan weerar qaraxa ayaa lagu beegsaday fariisin ciidamada dowladda federaalka ku leeyihiin degmada kaaxda ee magaalada muqdisho habeenkii xalay ciidamo ka tirsan shabaab almujaahidiin ayaa waxa ay qarax la beegsadeen fariisin askarta dowladda federaalka ay ku leeyihiin xaafadda roob da-ay ee degmada kaaxda weerarka faah-faahin dheeraada kama aanan helin dhanka kale ciidamada mujaahidiinta ayaa maalintii shalay waxa ay weerar ku qaadeen fariisin askarta jubbaland ay ku leeyihiin halka loo yaqaano buundada daariq taasi oo ku taala duleedka magaalada kismaayo qaraxa ka dhacay muqdisho iyo sidoo kale weerarka ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee lala egtay askarta jubbaland wuxuu imaanayaa iyadoo maalintii shalay weerar qarax ah oo ka dhacay gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan halka loo yaqaano mareerey ciidamada dowladda federaalk looga dilay laba askari halka afar kale looga dhaawacay falal naxdin leh ayaa ka dhacay magaalooyinka muqdisho iyo qardho kadib markii waalidiin ay carruurtooda dileen mahad cubeyd ayaa qodobkaas faahfaahinaya
degmada hilwaa ee magaalada muqdisho waxaa ka dhacay dil waabe u geystay wiil uu dhalay oo afar jir ah dilkan ayaa dhacay laba maalin ka hor waxayna dadkii goobjoogga u ahaa dhacdadan sheegayaan in aabbuhu wiilka si daran u garaacay maalin ka hor inta uusan dilin midadii yula qudusiinaa kow saastoo muddada usoo wada anaa askuriga horta fartas waxay gaareen kadib midadii labaad uu soo orday kelidamuu ka geliyay mise gacanta adi laba meela wax ka gaareen laakiin meesha u horreysa ma ogi marka dambeeto adiga cunugii waa la cararnay waa qaaday waa taa saarnay isbitaalka markaa gey naf madaajidka ku dhintay adiga ugu dambeyn wuu dhintaalla shalay galab toban saac bar ninka wuu suxsuuxi jira wuu qalalaaya la dhihi jira laakiin markaas wuu miirifiyo waa horta markuu qofka dila xataa wuxuu dhahaya waxaa dili waa dili karaa waxaa dili waa dili uu dad xaggaas ugu sii dhahaya allah waa miiri qaba markaas marka may uu soo bursanaayo adoo nagu soo kordhaca asagoo ciirsanayo oo maktababa ku dhufanayo oo marka dambe agteena kusoo dhacay cunugii laaba yaryahay markuu dhacay kadib cunugia kula dhegnay anaga middi iyo waxaas mau malaynan waxaa ulle u malaynay kadib tooriya la soo baxaday tooriya kula dhegnay kadib ilaa u qadar way ku dhacday marka dambe waxay kaloo sheegeen inay kala tageen hooyada dhashay wiilka islamarkaana ay u dhashay laba wiil oo uu ka mid yahay kan uu dilay wuxuuna ku hanjabay in uu dili doono hooyada ay kala tageen iyo wiilka kale ay isku dhaleen saa u bureyno u bureyna markaan waddadan sii marayno oo waxau dhaa wiilo qabya ah qabyana qabyadeyda waxau dhaa waholi habartii iyo canug kaleeto aa dhala ii dhiman habartii iyo canug kaleeto aa ii dhimanow dhahay canugeyga anaa dhalay iga har halahaasaa dhacda qabyada waxwaaye canug ou dhalay iyo naagta ou qabayo ou furay oo waxau dhahaa labadaasaa ii dhiman labadaas inaan dila waayo dhahay waxaan dhaha adiga mawaalinta waxaa u dilaya miirkeesana waa joogaa xalay oo dhan dadka soo wacaya ou dhahayay kan waa dhintaye labada kaleeto waa dhaha rafa gaari maayaan afkii sidaasaa ka hayaa oo caddayne
dhanka kale magaalada qardho ayaa waxaa ka dhacay dilay hooyo soomaaliyeed u geysatay laba carruur ah oo ay dhashay carruurtan iyo hooyadan dishay oo ahaa wiil iyo gabar aada u yaryar ayaa lagu kala sheegay da-doodu inay ahayd hal sano iyo siddeed bilood oo uu wiilku jiray iyo bil iyo shan maalin oo ay gabadhu jirtay isku soo wada duub oo dilalkan ka dhacay magaalooyinka qardho iyo muqdisho ayaa ah kuwa ay aada uga argagaxeen dadka soomaaliyeed waxaana la tilmaamay in aabbaha wiilkiisa ku dilay degmada hurwa ay maskaxdiisu ahayd mid caafimaad qabtaa halka aan hooyada la caddayn xaalkeeda iyo maskaxdeedu sida ay ahayd falalka nuucan ah ayaa waayihii dambe kusoo badanayay waddanka soomaaliya waxaana u sabab ah oo ka qayb qaatay inay kor usii kacaan ayaa la isdhihi karaa aflaamta xunxun ee lagu baahiyo baraha bulshada kuwaasoo dhiirigelinaya in naf la gooyo inay tahay wax iska fudud iyo maanduuriyaha aadka u fara badan ee waddanka lagu soo gurayo
jasaaka allaahu khayran haweenka ku dhaqan deegaano hoostaga degmada qasax dheere ee wilaayadii islaamiga ah ee baayi ayaa mujaahidiinta ku wareejiya hadiyado kala duwan haashim cabdinaasir ayaa faahfaahinaya haweenka ku dhaqan deegaano hoos yimaada degmada qansax dheere ee gobolka baay ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan forumaha hore ee dagaalka munaasabadda ah ay hadiyadaha ku wareejinayeen haweenka ayaa waxaa kasoo qayb galay culummo iyo waxgarad kala duwan haweenkan ayaa ku sugnaa deegaano ay ka mid yihiin xabaalo barbaare waxaana ay mujaahidiinta ku wareejiyeen hadiyado kala duwan waana kuwan qaar ka mid a haweenka oo ka warbixinaya hadiyadihii ay wareejiyeen gabdhaha muslimiinta ay ku nool yihiin degmada kasaxa dheere madaarista ay dhigtaan waxa ay ku wareejiyeen walaalaha mujaahidiinta ah afar boqol toddobaatan iyo siddeed doolar siddeetan habo oo imaamado ah lix loor oo buskut ah toban kiilo oo timir ah iyo laba habo oo darbaan ah walaalaha muji- walaalaha mujaahidiin meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay cadowga cadowga la sawirtama waan la soconaa bishaarooyinka dhacayaan maalmahan faalxamdulilaah gaalo way jabtay allah ha jabiyo mujaahidiintu guul allah siiyo inta shahiidayn allah shahaadada ha ka aqbalo
gudmada ka sax dheer gaar ahaan awaalo barbaar mar walba garabkiga taagan mujaahidiintii sigatiin waaligeeni amar shay waalba insha allah hadii ilaahay wafaaq fi sabiilillaahi allaahu akbar
gebagabadii wareejinta hadiyadaha ayaa goobta laga habaaray gaalada iyo lajirayaashooda
وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان اللهم أهلك الكفرة والمرتدين اللهم أهلك الكفرة والمرتدين اللهم أهلك الكفرة والمرتدين اللهم أهلكهم كما أهلكت قوم عاد وثمود اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين إله مجاهدين تنكالمي إله مجاهدين تفلسي إله مجاهدين ملال ملكون إله قال أدبي إله سنقول قلتيو والسلمدي إله جبي إله قال أدمي إله ميري روب إله جبي إله لا أنا جبي كرمنا إله جبي إله مجاهدين تنقرقات إله مجاهدين تفلسي إله مجاهدين ملال ملكون dhowaan ayay ahayd markii munaasabad noocaan oo kale ah ay ka dhacday deegaanada hoos yimaada magaalada baydhabo kuwaas oo haweenka ku dhaqan ay hadiyado kala duwan ku wareejiyeen ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan jiidda hore dowlo socotay muddo saddex maalin ah ayaa maamulka islaamiga ah ee degmada buuqa qable ee wilaayadii hiiraan uu qabtay ragga ku dhaqan degmadaas maxamed ciise ayaa faahfaahinaya maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowri diini ah usoo gabagabeeyey qayb ka mid ah bulshada gaar ahaan ragga ku dhaqan degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan waxay ku qaateen dowladan cashare kala duwan oo dhanka diiniga ah si gaar ah fadliga uu qur-aanku leeyahay waxayna uga faa'iidaysteen sidii loogu talagalay iyadoo casharada ay bixinayeen macallimiinta ay u leeyihiin aqoon sare munaasabada ka dhacday hoolka sheekh xasan barsane ee lagu soo xereeyey dowladan ay qaateen ragga ku dhaqan buqa qable ayaa waxaa ka qayb galay culimmada soomaaliyeed nabadoono iyo qaybaha kale ee bulshada ugu horreyn mid ka mid ah dadka dowladda qaatay ayaa sharaxaya waxyaabaha ay ku qaateen dowladda ujeedka dowladda loo qabtay iyo magaca dowladda dowladda aan qaadanay maalmahan noo socotay magaceedu wuxuu ahay cuhmaan bin cafaan shaacirkeeduna wuxuu ahay fa ina allaha laa yucadibu qalban wa cala alqur'aan maalmaha alxamdulilah aada iyo aad ayaan u maalmahaas uga faa'iidinay waxaa ka mid ahay fadliga qur-aanka uu leeyahay iyo maaragtay cadamadiisa iyo qiimaha uu leeyahay iyo maaragtay koomka ilaahay inuu usoo dejiyey manhaj ahaan ahaan iyo maaragtay maxay ahayd in kitaabkaas qur-aanka ah la barto cilmigiisa laguna faa'iido waxaa ka mid ahaa barashada cilmiga qofka inuu mataqaanaa cilmiga barto sababtoo ah nin cilmi yaqaana iyo nin jaahil ah qof nool iyo waxay kala yihiin qof dhintay marka barashada cilmiga ayaan aad iyo aad mataqaanaa maxay ahayd meeshaas looga hadlay lagana faa'iidsay iyo yaqiintiisa sidoo kale waxay sheegeen in si fiican loogu dadaalay oo wax loo baray dowladda waxaan ku qaadanaynay falilah alxamdu een, hoolka xasan barsane ee ku yaala degmada boqa qable ayaamakan waxaa loola furay dooro oo cusmaan bin cafaan waxaa lo- inuu qur-aanka baro oo laga baro oo nala wacdiyey haddana waxaan doonaynaa inay dowladdu noo socoto aan codsanaynaa oo noola baro si fiican baa noola wax noola baray degmada buurcamle dowladdu si fiican qur-aanka noola baray waxaan rajaynayaa inay sidaas noogu socoto oo sidaa walaalahay ay noogu sii wadato aadan cabdilisaaq oo jooga degmada boaqab noolaa hiiraan ee halkan waxaa lagu qabtay waxaan ka faa'iidnay waa dooro oo la yidhaahdo cusmaan bin cafaan radiallahu canhu ayaa saddex maalmood halkan nooga socotay oo nooga soo gowgowday maanta degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa ku tallaabsanaysa horumar la taaban karo oo ka mid ah dhanka waxbarashada warkan dhegaystayaal saake waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan boqol ruux ayaa ku dhintay daadad xooggan oo ku fatahay dalka ruwanda tafaasiil dheeraada ayaa laga helayaa daadad xooggan iyo dhul go' ku dhuftay qaybo ka mid ah dalka ruwanda kadib markii roobab xooggan ay ka da-een gudaha dalkaas inta la xaqiijiyey boqol toddoba iyo labaatan ruux ayaa ku nafwaayay daadadkan ku dhiftay dalka ruwanda sida ay shaaciyeen madax ka tirsan xukuumadda dalkaas waxaa la rumaysan yahay in tirada dhimashada intaas ka badan tahay maadaama la leeyahay dad badan halka kuwo kalena ay ku go-doonsan yihiin deegaanada muuqaalo laga soo qaaday goobaha ay daadadku ku dhifteen ayaa waxa ay muujinayaan tiro guryo ah oo ay fatahaaduhu burburiyeen iyo biyo aad u fara badan oo qulqulaya bartanka magaalooyinka waaweyn warkii subaxnimo oo saaka ayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa naga intaa